iminka waxaynu akhrinaynaa cutubka afaraad ee roma ibraahim waa masaal haddaba maxaynu nidhaahnaa inuu helay ibraahim oo awowgeennii hore ahaa xagga jidhka waayo haddii ibraahim shuqullo xaq ku noqday wax uu ku faano buu leeyahay ee ilaah hortiisa ma aha maxaa qorninku leeyahay ibraahimna ilaah buu rumaystay oo waxaa isaga loogu tiriyey xaqnimo haddee kii shaqeeya abaalgudkiisa looguma tiriyo sida nimco laakiinse sida qaan oo kale laakiin kii aan shaqayn ilowse rumaysta kan xaqa ka dhiga kuwa aan cibaadada lahayn rumaysadkiisa waxaa lagu tiriyaa xaqnimo sida daa'uudna ugu sheegayo barakadii ninkii ilaah xaq u tiriyo shuqullola'aantood isagoo leh waxaa barakadaysan kuwa xadgudubyadooda la cafiyey oo dembiyadooda la daboolay waxaa barakadaysan ninkii rabbigu uusan dembi u tirinayn haddaba barakadan miyaa lagaga hadlay kuwa gudan oo keliya mise kuwa buryaqabka ahna waa lagaga hadlay waayo waxaannu nidhaahnaa ibraahim rumaysadkiisii waxaa loogu tiriyey xaqnimo sidee baa haddaba loogu tiriyey ma markuu gudnaa mise markuu buryaqabka ahaa ma aha markuu gudnaa laakiinse waa markuu buryaqabka ahaa oo wuxuu helay calaamadda gudniinta tan ahayd shaabbaddii xaqnimada oo rumaysadkii uu haystay intuu buryaqabka ahaa inuu noqdo aabbihii inta rumaysata oo dhan in kastoo ay buryaqab yihiin in xaqnimo loo tiriyo iyaga iyo inuu aabbaha gudniinta u noqdo kuwa aan ahayn kuwa gudan oo keliya laakiinse kuwa ku socda tallaabooyinka rumaysadka ee aabbaheen ibraahim haystay intuu buryaqabka ahaa ballankii waxaa lagu helay rumaysadka waayo ballankii lagula ballamay ibraahim ama farcankiisii inuu ku noqdo kii dunida dhexli lahaa uguma imaan sharciga laakiinse wuxuu ugu yimid xaqnimada rumaysadka waayo haddii kuwa sharciga leh ay noqdaan kuwa dhaxalka leh dee markaas rumaysadkii waxaa laga dhigay wax aan waxtar lahayn ballankiina waa la buriyey maxaa yeelay sharcigu wuxuu keenaa cadho laakiinse meeshii aan sharci jirin xadgudubna ma jiro taas daraaddeed waa xagga rumaysadka inay noqoto xagga nimcada in ballanku hubaal u ahaado farcanka oo dhan ee uusan u ahayn kan sharciga leh oo keliya laakiinse inuu u ahaado kan leh rumaysadkii ibraahim kan aabbaha inoo ah kulligeen sida qoran qurumo badan baan aabba kaaga dhigay ilaaha uu rumaystay hortiisa ka nooleeya kuwii dhintay oo u yeedha waxyaalaha aan jirin sida iyagoo jira ibraahim rajo wax ku rumaystay iyadoo aan rajo jirin inuu aabbo u noqdo qurumo badan sida waxyaalihii lagula hadlay leeyihiin farcankaagu sidaasuu noqon doonaa isagoo aan rumaysadkii ku tabar yaraan wuxuu ka fikiray jidhkiisii sida meyd oo kale ahaa isagoo boqol jir ku dhow iyo meydnimadii maxalkii saaraa ballankii ilaah rumaysad darro kagama uu shakiyin laakiinse rumaysad buu ku xoogaystay isagoo ilaah ammaanaya oo aad u huba in wixii uu u ballanqaaday uu samayn karo sidaas daraaddeedna waxaa loogu tiriyey xaqnimo wixii loo tiriyey looma qorin isaga aawadiis oo keliya laakiin waxaa loo qoray innaga aawadeenna waa loo tirin doonaa kuweenna rumaysan kii kuwii dhintay ka soo sara kiciyey rabbigeenna ciise kii loo bixiyey xadgudubkeenna aawadiis oo loo sara kiciyey inuu xaq inaga dhigo